kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkii martida microfonka markii uu xilka qabtay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxyaabaha uu ballan qaaday marka laga yimaado dagaalka al-shabaab waxaa ka mid ahaa inuu ka shaqayn doono soomaaliya oo heshiis ah dunidana la heshiisa madaxweynuhu waxa uu booqday wadamo badan oo ay ka mid yihiin kuwa dariska sida jabuuti etoobiya iyo eritereya dadka qaar ayaa aaminsan in ay habboonayd inuu madaxweynuhu xoogga saaro soomaaliya oo heshiis ah kadibna u gudbo dunida barnaamijkeena martida microfoonka ayaynu arrinkan ku falanqaynaynaa waxaana inoogu marti ah danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka jabuuti mudane salaad cali jeele aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay danjire salaad kusoo dhawow barnaamijka martida microfonka aada iyo aadaan saaxiibkay ugu dhowahay waana mahadsan tahay aada iyo aadaan kaaga mahad cilaah waa hagaag haddii aynu barnaamijka gallo danjira salaad dowladda xasan sheekh maxamuud mid ka mid a ahamiyadaha ugu waaweyn ee ay sheegtay inay xoogga saarayso marka laga yimaado la dagaalanka al-shabaab waxaa ka mid ahaa in la helo soomaaliya oo heshiis ah dunidana heshiis la-ah waa sidee xidhiirka jabuuti iyo soomaaliya bismi illaahi araxmaani iraxiim saadka warqabtaba xiriirka soomaaliya iyo jabuuti wuu fiicnaan jiriyey weligiiba hase ahaatee maanta meesha uu maraayo weli ma uusan soo gaarin maanta waa maalintii ugu wanaagsaneed ee labada dal xiriirkooda oo meel sara maraayo hadday noqoto walaaltinimo iyo hadday noqoto diblomaasiyad iyo nuuc kasta oo dowlad laba dowladood ay ka wada shaqeeyaan ay ka wada shaqeeyaan aada uu u wanaagsan yaha maanta waa meel sare u taagan yahay waa tahay meeshii ugu sarraysay ayaad tiri ayuu taagan yahay uu abid istaagi lahaa maxaa kalifay ayaad is leedahay
runtii hadda waad og tahay madaxweynaha hadda joogo mudane ismaaciil cumar geelle sidiisaba waa madaxweynihii markii soomaaliya kursigeedii uu iska bannaanaa magaalada carte ee waddanka jabuuti dib u heshiisiintii soomaaliya isugu keenay dowladda hadda jirta oo muddo badan la iska kala bedelayo si tartiib tartiiba usoo kabanaysay oo maanta meel wanaagsan maraysana aas-aaskeedii iyo soomaalida isukeenkeedii ninkii bilaaba waaye ilaa intaasna wuu daba taagnaa mar walbana sidii ay u kori laheed dowladda soomaaliya cagaheeda ay isugu istaagi laheeday ayuu ka shaqaynaya marka haddee waa kobcaysay mar walba isaguna laxal jecla gaara ayaa ka haysay soomaaliya oo walaalka kaliya oo markaasi ka damqanayay ee dowlad hogaaminaya u ahaa marka hadda kobicii ayaa halkaas gaara marka markaan ku leehay intii ay dowladda soomaaliya ay soo curatay sagaashan iyo kowdii markii dowladda soomaaliya burburta wixii ka dambeeyey ayaan ka hadlayaa marka aan ku leeyahay waa markii ugu sarraysa waan fahmay waa tahay soomaaliya haddii aynu eegno mas-uul ka soo jeeda ayaa laga dhigay ku-xigeenka xogayaha guud ee urur goboleedka egad muxuu booskani uga dhigan yahay soomaaliya ayaad isleeda dan jiray runtii waa iiduna markaan sidii oo kale ku idhaahdo waxay ka dhigan tahay haddee waa markii ugu horeysay oo soomaaliya ay busishinkan oo kale urur goboleedka egad ay ka qabato marka waxay muujinaysaa marka soomaaliya oo kaalinteedii qaadanaysa oo markaas dib usoo noolaatay soo kobacday waxyaabaha marka dowladu buuxiso ama ay ururada caalamiga marmarka qaarkood saad ka warqabtaba marka la joogo africo ama la joogo caalamka intiisa kalaba waa urur goboleed ay soomaaliya marka aas-aaskeeda wax ku dhaheed laakiin matalaadda tanoo kale aynan weli helin marka guul usoo hoyata waayo marka ummadda soomaaliyeed waa tahay booskan qofka mas-uulka ka ah waa booska labaad ee ugu sarreeya ayaan aaminsanahay igad waxa uu mas-uul ka yahay inuu xaliyo go-aamada ka soo baxa marka uu ururku kulmo inta badanna mas-uuliyiintii hore dowlado adag ayaa ka dambeeyey oo dabcan dee hawsha la caabinayay ee mas-uuliyiintoodii soomaaliya diyaar ma u tahay mas-uulkan la magacaabay mudane ware in iyaduna dabada ka riixdo oo ay hawlahaas wax ka qaban karto horta waare saad ka warqabtaba waa sargaal sare oo ka shaqayn jiray beesha caalamka la shaqayn jiray gaar ahaan u n-ka sargaalka soo shaqeeya waaye marka sideedaba markii laga reebo soomaaliya busishinka inayma ku faraxsan tahay haddana waxa uu ka shaqaynayo waa urur goboleedka igad waa dowladaha igad ayow ayow mataqaanaa ka socdaa oo maanta soomaaliya ha ka yimaado oo urjumaalkiisu ha ahaado soomaaliya laakiin hadda waxa uu ka shaqaynayo waa geeska africa urur goboleedka dowladaha aad ka warqabto oo jabuuti soomaaliya kenya uganda south sudan iyo sudan iyo eritareya iyo etoobiya intaba ayuu u shaqaynayaa sidaa darteed marka sargaalkan waaye aragaahi marka urur goboleedka ama dowladaha ku midoobay ayuu u faa'iideyn doonaa khibradiisa iyo waxtarkiisa kartidiisa maadaama uu og yahay wax badan markaa ururka ayaan isleeyahay wax weyn ayuu ku soo kordhin doonaa ururkuna mataqaanaa dowladahaas ayay soomaaliya markaa mid ka mida tahay diyaarayna u tahay inay mataqaanaa ay qaybteeda ka qaadato waa tahay wixii karaankeeda inay daba taagnaato waa ku qasbanta waa tahay danjire salaad sidii aynu hore u sheegnay dowladda madaxweyne xasan sheikh xoogga inay saari doonto soomaaliya oo heshiis ah dunidana le heshiis ah ayaa ka mid ahaa waxyaabihii ugu waaweynaa ay ballan qaaday puntland iyo soomaaliya iskuma sal banaana ma ku muuqataa inay dowladdu ay qurux badnayd inay xooga saarto soomaalida dhexdeeda inay horta heshiisiiso intii aanay u gudbin wadamada dariska iyo guud ahaan caalamkaba saadka warqabtaba waxaa jira dowladaha xibnaha ka ah dowladda federaalka waad og tahay dowlad goboleedyada runtii waxay marar badan yeesheen shirarka wadatashiga ah oo goraha wadatashiga gora la yidhaahdo oo dowladuhu ay mataqaanaa laysugu yimaado markii loo baahdo oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe federaalka ay ku midaysan yihiin oo waxyaabihii soo kordha lagu xaliyo ayaa jira marka saad ka warqabtaba aad iyo aad ayay arrintaas mataqaanaa meel fiican loo gaaray qorshihii ay soo saareen dalka in mataqaanaa dimuquraadiyad lagu gaarsiiyo amnigiisa lagu sugo dastuurka lagu dhammaystiro arrimaha dhaqaalaha iyo waxyaabaha ay dowladdu ka kooban tahay hadday tahay arrimo bulsho iyo hadday tahay dhaqaalaha iyo hadday tahay amniga iyo hadday tahay siyaasadda intaba arrintaasi barlamaankay la taallaa waa soo gudbiyeen mustaqbalka soomaaliya soo gudbiyeen arrintaasna waxaa runtii tafatiri doona oo dhammaystirkeeda iskale golaha shacabka iyo golaha sanadka intaba aqalka sare marka howlahaas marka mar walba tabasho iyo dhibaata waa iska jirtaa oo haddee dowlad hadaafaysa oo federaalisma oo rabta inay mataqaanaa tartiib u socoto oo cid walba mataqaanaa ay hoosteeda xasiloonida ka shaqayso sidaas ayaan nahay oo marxaladda lagu jiro iyo xaaladaha lagu jiro ayaa sidaas ka dhigaa marka way wanaagsan taha marka hadda meel fiican ayay mareen marka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe wax dhibaataahoo dhex yaalla male waana tabasho haddee way iska jirtaa dhanka wa wa wa waa tahay markaas waxaad leedahay waa tabasho oo waa wa- waana wax waana wax la dhammayn karo waa hagaag Eed, ee, mudane ee, ee, dajire waxaad soo hadal qaaday dastuurka siyaasiyiin badan oo soomaaliyeedna waxay mar walba yidhaahdaan dastuurka in la dhammaystira way adkaanaysaa ilaa somaliland iyo soomaaliya ay ee, si uun dee wax is- ugu heshiiyaan Ee, mudane xasan sheekhna waxa uu sheegay in arrinka somaliland iyo soomaaliya uu gelayo oo laakiin ergina waa u magacaabay laakiin weli waxba ma dhicin miyaan la odhan karin weli soomaalida gudaheediiba wax ka dhiman yihiin arrimaha adasaadka warqabtaba wadahadallada soomaaliya iyo somalilan waa arrimo muddo dheer soo socday welina aada ogta haddaba saad carabka ku dhiftay in loo ku dhifata sida mataqaanaa erga cusub loogu magacaabay arrimahaas marka waa iska gurguuranayaan oo adiga hadda weli ujeedkii laga raba lagama gaarin laakiin waa bislaado u hayaa shacabka soomaaliyeed waxay isdhexmarkooduna waad og tahay soomaaliya sida ay isu dhex marayso iyo sida ay walaal u tahay iyo sida mataqaanaa meelo yaryaro colaadu ka jirto moogiye marka loo eego africa meelo badan oo soomaaliya ay mataqaanaa eh, socodka iyo isdhexmarka iyo walaaltinimada iyo waxwada qaybsiga iyo isku milanka ay ka horeeyaanaa jira marka taas waxaan rajaynaynaa marka intii hadda xasan sheekh uu xilka haayo in arrintaasi mataqaanaa meel wanaagsan ay gaari doonto oo wadahadalkii dib loo bilaabi doono oo arrintuna ay kusoo dhammaan doonto is-afgarab waa rajada fiican oo la qabo waayo marka dastuurka laga hadlaayana waxaad garan kartaa soomaaliya haddee kumeelgaarka dastuur kumeelgaara een, wuxuu keenayaa een, in dowladdu ay dhaqaaqi weydo u keenayaa marka in la dhammaystiro waxay daawo u tahay dowlad rasmiya maadaama aan nahay in dastuurkeennu qabyo ahaado wax noo qalma ma ahan marka dhammaystirkaasi waa u baahannaha laakiin waxay ku xiran tahay shacabka wakiilada shacabka iyo aqalka sare intaba maadaama ay la yaalliin go-aan qaadashada kama dambaysta ah iyagaana iyagaana ka sugaynaa maadaama ay yihiin iyagu qolo- qolooyinkii u xil saaray een, dhammaystirka dastuurka aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay ee, danjire salaad cali jeelle aad aad u mahadsantaa walaalkay intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida mikrofoonka toddobaadkanna waxaa inoogu marti ahaa danjiraha soomaaliya oo fadhiya dalka jabuuti mudane salaad cali jeele tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo